maxaa yeele alla subxaana watacala waxau ilaalinaya masaalixda muslimiinta diintuna waa yusri oo cusri ma ah marka waxaa la rabaa yusrigii inaad qaadato hadba intaa awoodi kartid aada sameysay waxaa umaleynaa hadda qof dhihi kara maanta oo dhihi kara dadka muslimiinta halla midooyo hal dawlad ha loo sameeyo markaan waaqaca fiiriyo caqligan waxay dhamaantiis waa suurtagal ma ah laakiin waxa aad samayn kartaa dulood fara fara badan maxaad samayn kartaa meesha aad joogtid inaad dadka muslimiinta midnimadooda ka shaqeysid wanaagooda inaad ka shaqeysid ku dhaqankii diinta inaad ka shaqeysid waxa aad u socotay oo lagugu yeeray waa gaaraysa nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam marka ilaahay soo bixiyey xaka wax ka bilaaba quluu laa ilaha ila allah muslim meeshaasuu ka bilaaba aayaadkan iyo axaadiistan oo muddada dheer socda oo nabiga ay kusoo degaayo yani fikriga uu kusoo degaayo waxyiga kulligooda waxaa saldhig ula u ahaay quluu laa ilaha ila allah tuflix maxaa la fiirinaya maadaama nabiga sala allahu alayhi wasalam dad muslimiina oo diinta rumeeyey oo tiro badan oo garab u noqon kara oo la qaadi kara mas-uuliyaddaasa dhag aysan jirin risaalada loo soo dhiibay wuxuu ka bilaabaya meesha ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan waxaa qofka inuu rumaayo in alla kaliya uu jiro cibaadada in isaga loo kaliya marka islaamkan maadaama ilaahi subxaana watacaala yusri ou yahay fursad waxaa lagu siiyey wax aqalo kasta ilama ka gaari samayn xigmad darana ha la imaanin oo waxaan suurogelayn ha dhihin waa samayna laakiin dariiqii saxda ay ku soco diinta islaamku waxay alla ilaahay usoo dejiyey dadka adduunya aakhira inay dhurayso oo ay dhuroobaan oo ay liibaanaan addunya aakhira marka sidaana dhuroodaa mase waa dhibaato waa dhibaato hadaa masjidka kusoo duka weysid suuqa aadan ka adeegi karin qaraabadaada aadan salaami karin aadan danaysan karin iyo duruufta adag oo lagu jiro maxaa jira kan waa la kulmay meel hebel oo istaaga yaa u xilsaaran id xilsaartama jirto arrintaas waxaa hadda qadiiska uu ka hadlaya maxay ka taraysaa waxdada muslimiinta ah dhabarka ku dhufanaysa dhabarka ku dhufanaysa marka nabiga sala allahu alayhi wasalam xilliga dadka muslimiinta ugu ficnaa nabiga jiro sala allahu alayhi wasalam iyo khulafaa raashidiin sufuuftooda waxaa ka buuxay munaafiqiin ilaahay mataqaanaa uu u waxyooday nabiga hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waa munaafiqiin nabiga inta soo istaaga qoobta kama jiro bal kuwuu yiri waa dilayna waa noo fasaxu ka celi maya u kaadi maxaa loo yeelaa waxaa loo yeelayaa fitnada looma ogola ummadda muslimiinta dhexdooda in laga adaao haddii la samay lahaayo marxaladaa sidaas waxaa laga yaabaa risaalada maanta sida ayna soo gaartay inaysan soo gaari lahayn dhibaatooyinka nabiga lagu sameeyey iyo waxa ku dhaca marka aad fiiriso iyo sida uu dulqaas uga soo gudbay yacni jirkiisa shariifka in mangar la saaro in caro lagu firdhiyo magaaladii uu ku dhashay in laga bixiyo qurayshoo dhan inay kulantay dhahdo hala dilo waxyaabahaas oo dhan waxay ahayn nabiga culays ku dhacay muxuu sameeyey nabigu muxuu ku jawaabay jawaabtiisa maxay ahayd saxaabadiis yaa midba mid maalinba hortiisa lagu cadaabayo oo dhahay sabr sabr marka diintan diin caafo ku soconaysa maaha waa diin nabiga sala allahu alayhi wasalam qabla an yaxmila arisaala ilaahaa diyaariy subxaanahu watacaala marka nabigu lagu soo dejiya ilahay saa soo diyaariy maxaa u malaynaysa anaga oo masaakiin ah oo luqadii aan aqaanin oo diintii aan aqaanin oo biiada aan ku dhalanay ay biia mataqaana waxyaabo fara badan oo qalaba ay ka buuxaan islaam ahaan ay ku dhex jiraan waxaan u baahanay kitaabta aan qaadayna inaan hubino maxaa yeele qof haddaad dishid baa dhamaatay naf haddaad goysid haddii aad ogaatid marka uu dhinto kadib qofkaas inuu saxnaayo oo khalad aad ku dishay maxaa qaban kartaa waxaa qaban karta sidaas darteeda loogu talagala dadka marka la dilaayo inay dhalaan ay ay maraan broces dheer xataa haddii la ogyahay inuu qaatil iyo qof dilay ama uu sameeyey wax loo dili karo waa inuu broces dheer maro oo la xaqiijinayo xuduudda sidoo kale waa aragteen waxa shuruud loo dhigay qisaasta shuruudaa loo dhigay markaa nin garabaysa iska haysto qofkaa is yiraa adiga hoosaa fiiris markaan kusoo fiirsay xaggageyha la soo dili xataa halkaa minku xad soo xasuusana marka waa masaa'ib ilahay hanaga dulqaado ilahay hanaga dulqaado ummaddan midnimadeedii iyo sharafkeedii iyo karaamadiina ilahay waxaan ka baranaa noo soo celiyo dhammaanteedna insha allahu tacala aan ka wada qayb qaadano faradki faradki waa soo dhawaya insha allah